haweenka ku nool kaamuka barakacyaasha ee ku yaala magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa codsaday in laga caawiyo barashada xirfadaha kala duwan ee farsamada gacanta si ay ugu shaqaystaan mustaqbalka xirfadaha ay haweenkani codsadeen ayaa waxaa ka mid ah in la baro tulista dharka xilaansaarka iyo karinta dharka haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka ku nool kaamuka barakacayaasha beledweyne oo ka warbixiyey baahiyaha ay u qabaan in xirfado la baro wax lagu dhishta ma jiraan haddee lii bara inaan ku shaqaysto waa jeclahay xalfadahaasoo kale in lii bara waa jeclahay harqaankao kale waa iskaiga baahannahay cilaansaarka waa u baahannahay wax oo waxbarashada dugsiga iskoolka wax kasta waa u baahannahay waxaan ugu jeclaa lahay inaan barto harqaanka weliba harqaanka waxaan rajaynaa inaan ilmahayda iyo reerkeyda aan oogu nacfiyo aan rajaynaa in ilaahay kuuma darnaade wax kasta oon ku qabsado waa jeclaa cilaansaarka almaqaadana tahee dhar tulinta nacam haddaan helo nolosha reerkeyda waa ka maareyn lahay ugu dambeynta waxaan cogsa lahay waxbarashada harqaanka cilaansaarka wax kasta waa iskayga baahanna waxaan u baahannahay harqaankii iyo farsamadii iyo waxay oo gacmahayna yaqaanaan si aan ugu shaqaysano waan u baahannahay harqaankii mar in nolo keenaan jecelnahay oon ku tatalano waan jeclahay inaan ku shaqaysto oo liikayaan oon ku shaqaysto waa jeclahay oon ka maaraya waa u baahanahay inaan ku shaqaysto samada ayna baraan oo ay noo sheegaan aan usoo jeedinaynaa anoo nimco ciise lii dhahaayo naa diyaara u ah ilaanka iyo harqaankaba harqaanka in ilaha ku qabsada oo ku shaqaysta ku doortay oo ilmaha ku korsada haweenka degan kaamuka barakacayaasha beledweyne oo ah kuwa danyar ah ayaa danaynaya in ay bartaan farsamada gacanta si ay u helaan xirfada ay ku shaqaystaan noloshoodana u maareeyaan